bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsanaa khayaarta qiimaha iyo qaayaha mudan oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku astaysan tahay lix iyo labaatanka bisha maaj sannadda labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in weli halkaas uu ka taagan yahay ismariwaaga u dhexeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya iyo sagaalka beelood ee halkaas ugu soo gabagaboobay shirkii dib u heshiisiinta beelaha ku dhaqan mudug iyo galgaduud ayadoo haatanna loo madalsan yahay isla halkaa inuu ka furmo shirka maamul samaynta gobollada dhexe ee dalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa labadii cishe ee lasoo dhaafay ku hoyanayay gudaha magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud halkaas oo uu madaxweynaha u joogo sidii xal ugu heli lahaa ismariwaaga u dhexeeya odayaasha dhaqanka iyo dowladda federaalka ee soomaaliya ee ku aadan in shirka maamul samaynta gobollada dhexe ee dalka soomaaliya loo rara degmada cadaado ee xarunta maamulka ximin iyo xeeb halkaasoo diyaargarow aad u xooggan uu ka soconayay muddooyinkii lasoo dhaafay odayaashii waxgaradka ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa ka biyadiida arrintaasi ayagoona weli taagan mowqifkoodii ahaa in degmada dhuusamareeb uu ka furmo shirka maamul samaynta gobollada dhexe ee dalka soomaaliya inkastoo aan la ogeyn waxa uu noqon doona xalka ugu dambeeya welina waxaa soconaya wadahadallada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale waxgaradka ka soo jeeda sagaalka beelood ee ku shirsanaa gudaha magaaladaasi nabadoon cadceed sheekh doon oo ka mid ah waxgaradka ku sugan magaaladaasi ayaa warbaahinta la hadlay asigoona ka hadlay ismariwaaga u dhexeeya madaxweynaha jamhuuriyadda iyo odayaasha dhaqanka iyo waxa beddelay mowqifkii hore ee odayaasha iyo madaxweynaha isla qaateen ee ku aadanaa in shirka laga furo magaalada cadaado shirka dib u heshiisiintana lagu soo gebagabeeyey isla magaalada dhuusamareeb
socdaalkaasi waa laba degsaday xabad iyo habeen horeba dhuusamareeb uu ku yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka xasan sheekh maxamuud socdaalkaasi sidii ku talagalka ahayd wuxuu ahaa in la xiro shirkii heshiisiinta ee halkaas ka socday kadibna loo gudbo siyaasadeedkii dhisidda islaamka jumhuuriyadeedka labada gobol mudug iyo galgaduud kadib waxaa si jaraa'id qabtay warmutiye soo saaray sagaal ugaas iyo sagaal beelood ayaga oo leh markii dacdashida wadacad ay ogaadeen sida ay ku fiican tahay in ay laamiyaan shirkii inuu halkan ka xirtay kii kalena furmay dowladduna ka soo qayb gasho sidaasuu madaxweynuhu si degdega ugu yimid halkiibay joogtaa warmutiyeedka in shirka lagu qabto dhuusamareeb oo meel kale aan loo rarin oo ah magaalamada hadiyo xeeb iyo go-aanka odayaasha qaatay masiirkana hadda waxaa le eelgadiska soori haddana odayaasha dhaqanka boqorada ugaasiyada iyo maraaqyada le go-aanka marba meeshii la joogo sidaasay ku soo baxday wax kaloo codsiga ama qaabdaraahu ma jirin masrax dadka qaada saddex biloodna ay fadhiyeenna waa ahaa taladu waxay ka soo baxday ugaasyada maraaqyada odayaasha iyo dadkii halkaas eegada u joogay saddexda bilood beelaha gaargaara ula kulmayey maqaamkiisa oo madaxtooyada loogu talagala u fadhiyey waxayna ku soo noqotay shala galab cashirkii alif waxmaladii ama alif laamiinkii aan cidu akri karin ee odayaasha iyo boqoradu qaateen oo ahayd shirka halkan in lagu qabto oo aan sagaal beeloodo halkan fadhida loo ragin meel odayaasha dhaqanka iyo midnimada beelaha hawiye ayaa dhankooda baaq ku aadan u diray shirkaasi iyo halka ay haatan wax marayaan ee u dhexeeya wadahadallada madaxweynaha iyo odayaasha waxaanu guddoomiyaha dhaqanka ee midnimada beelaha hawiye maxamed xasan xaad oo sheegay in loo baahan yahay in mowqif mida laga qaato arrintaasi sidoo kalena laga taxadiro wax walboo iska horkeeni karo maamul laga hirgeliyo gobollada dhexe ee dalka iyo bulshada halkaasi ku dhaqan asigoona dhanka kala carabaabay inay jiraan faragelin shisheeye oo diidan maamul samaynta gobollada dhexe ee dalka soomaaliya sida hadalku u dhigay nabadoon maxamed xasan xaade waa wax runtii dadku ku kala aragti duunaa karo shirkado kale oo aan hadda annaga bulshada ahaan loo adeegayn oo hadday rabaan faragelin ama bannaanka nooga imaanaya inay jiraanna waa suurtagal marka anaga waxaan is leeyahay runtii waa guul meesha hadda la gaaray in la gaarahay waa guul waxaana ka dambeyn doontana in maaragta dadku isfahmaan meel un laysku raaco rajaduna waxaan is leenahay waa boqolkiiba sagaashan sagaal dhibic sagaal dadka halkaas joogaana dad runtii inay sahmaan oo ay u sahlan tahay weeye waa dad anaan ku oqoon maaragtay mar hadday isu yimaadiin inay wax maslaxadooda oo si umadeeda ay isla garan waayaan caqli badanna waa ka maqan yahay oo hadeer waxaan isleeyahay meesha laguma wada dhama oo dadka hawshaas ka dhexaysay oo nintaas horseeda maana in intaas ka badan dhowr goor ayaa ka maqan oo ayaguna fikradaas wax ku yeelan doona dadkuna waxaad moodaa waxaa federalismka ama goboleedyada inaan aad loogu fislayn marka waa arrin ugu nagu ah ha yeeshee intaas hadda laguma badna waana isleeyahay waa laga gudbi doonaa waxay ku dhammaan doontaa arrintan guul iyo iyo iyo iyo is-afgarad dhanka kale magaalada cadaado ee xarunta maamulka ximin iyo xeeb waxaa ka soconaya qabanqaabada ku aadan u diyaargarowga in halkaas uu ka furmo shirka iyadoona qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamulkaas oo hadlay ay tilmaameen in biyo kama dhibcaan ay tahay in magaaladaasi laga hirgeliyo ama laga furo shirka maamul samaynta gobollada dhexe ee dalka soomaaliya xilli weli ergooyinkii ka qaybgeli lahaana ay diidan yihiin inay halkaasi gaaraan ayadoona wadahadallada ay yihiin kuwa weli ka soconaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduuda waxay warar ee ku soo kordhan haddii allaha awoodala laga helo barnaamijyadeenna dab iyo wararkeenna daba ayaad kula soco doontaan halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wararka ka imaanaya degmada guraceel ee isla gobolka galgaduudna waxa ay sheegayaan in ahlu sunna wal-jamaaca ay ku eedaysay dowladda federaalka ee soomaaliya inay waxba ka hirgeli waayeen heshiiskii dhowaan halkaas ay ku kala sixiideen dowladda iyo ahlu sunna wal-jamaaca kaasoona qodob ka mida uu sheegaya in muddo toban cishaa kabacdi lasii amba qaado wadahadallada u dhexeeya labada dhinac mid ka mid a mas-uuliyiinta ahlusunna wal-jamaaca oo ku sugan magaalada guraceel waxa uu sheegay in dowladda federaalka ee soomaaliya ay iyadu arrintaasi haatan u muuqanayso mid aan waxba ka qabanin waxa uuna sheekh maxamed shaakir oo ka mid ah siyaasiyiinta ama saraakiisha ugu sarraysa culimaadudiinka ahlusunna wal-jamaaca uu ka dhawaajiyey in dhankooda weli ay diyaar u yihiin in lasii amba qaado wadahadallada u dhexeeya dowladda federaalka iyo garabka culimaadudiinka ahlusunna wal-jamaaca ee degmada guraceel dagaalada kula galay ciidanka dowladda federaalka ee soomaaliya
maamulka ahlusunna wal-jamaaca iyo dowladda federaalka soomaaliya dhex maray oo nuxurkiisu uu ahaa dagaaladii ka dhacay degmada guraceel iyo deegaamo la xiriira in la joojiyo dagaalka kabacdina la fadhiisto la wada hadlo waxay ku heshiiyeen dowladda iyo maamulka ahlusunna wal-jamaaca qodobo shana qodobada in la oofiyo waxaa ugu horreyday xabajoojin in la sameeyo waa hirgashay xabajoojintii waxay ahayd midda loo gogol xaarahayay oo keliyihii wadahadal bay ahayd dowladda iyo maamulka ahlusunna ay wada hadlaan waxaan caddaynaynaa muddadii lagu wada hadlahayay toban maalmood gudahood in wadahadalku furto ayaa lagu qoraalkii wasiirku saxiixay maamulkuna saxiixay lagu qoray waxaan caddaynaynaa maamulka ahlusunna wal-jamaaca heshiiskaas inuu ka soo baxay dhankiisa wax alla wixii ka quseeyey laakiin ay ka soco waayeen qodobadii lagu heshiiye gobolkood dowladda xaggeeda ay ka soco waayeen maamulka deegaanka leego ee shabeellaha hoosena waxay ka hadleen dagaal u dhexeeya iyaga iyo sidoo kale maleeshiyaadka al-shabaab oo halkaasi ka dhacay waxayna tilmaameen in khasaarooyin kala duwan ay u geysteen raggii ka tirsanaa ururka al-shabaab ee dagaalada ku qaaday goobo fariisimo waa sida hadalka ay u dhigeen madaxda ama saraakiisha ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa misom wararka leega laga helaya waxa ay tilmaamayaan in fariisimaha la weeraray hore ay ugu sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa midowda afrika ee amisom iyo kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana mas-uuliyiin u hadashay maamulka deegaankaasi ay tilmaameen in khasaarooyin kala duwan uu ka soo gaaray raggii ka tirsanaa al-shabaab ee halkaasi weerarka ku qaaday inkastoo aysan carrabaabin wax khasaaro oo soo gaaray dhanka ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee iyagu weerarka halkaasi lagula beegsaday dhanka kalena wararka laga helaya gobolka shabeellaha dhexe waxay sheegayaan magaaladiisa jowhar in halkaasi dab uu ka kacay habeennimadii xalay ahaa kaa oo aan la sheegin khasaaraha uu geystay inkastoo la tilmaamaya inay jiraan khasaarooyin kala duwan oo ka dhashay dabkaasi muddadii uu soconayay kaa oo u badan intiisa badan mid hantiyadeed maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo asigu gurmad u sameeyey dadka ku dhaqan suuqa dabkan uu ka kacay waxay sheegeen inay heleen dadkaasi gurmad deg deg ah oo loo sameeyey taa uu ku aadan sidii loo samata bixi lahaa inta badan hanti ku burburi lahayd halkaasi wararka naga soo gaaraya gobolka jubbada hoosena waxa ay sheegayaan in qayba ka mida deegaano hoos yimaada magaalada kismaayo ciidamada maamulka jubbaland iyo sidoo kale kuwa kenya ee qaybta ka ah howlgalinka midowda afrika ee amisom ay howlgallo ka sameeyeen deegaano dhowr oo ka tirsan jubbada hoose ayadoona howlgallada lagu soo qaqabtay rag ka tirsan sida la sheegay ururka al-shabaab sidoo kalena gacanta waxay ku dhigeen fariisimo dhowr ah oo ay horey ugu sugnaayeen al-shabaab meelaha howlgallada ay ka dhaceen waxaa ka mid ah kulbiyow waxaana arrintani ka hadlay hogaamiyaha saddexaad ee maamulka maamulka jubbaland cabduqaadir lugadheere kaa oo ka warbixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada maamulka iyo kuwa midowda afrika ee amisom ee ka socda waddanka kenya ay ka sameeyeen gudaha gobolka jubbada hoose waxa uu sheegay howlgallada inay yihiin kuwa sii soco doono inta laga saarayo goobaha ay haatan ku harsan yihiin al-shabaab ee qaybta ka ah deegaanada ay ka arrimayaan maamulka jubbaland sida hadalka u dhigay waxa uuna sheegay in maalmaha soo aadanay gebi ahaanba lasoo gebagabayn doono howlgallada ka soco doona deegaanada maamulka hoos yimaada warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahayo waa naga intaa waxaa warkaydiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh